bismillaahi araxmaan iraxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa ceegaag ciddaadkaan dhegaystayaal maanta waxaa shir isugu yimid qurbajoogta axmed garaad siiba kuwa ku dhaqan waqooyiga america ee dalkan maraykanka iyaga oo soo saaray baaq nabadeed oo ay usoo jeedinayaan dadkii ay dirirtu ku dhex martay magaalada buuhoolo haddaba baaqaas waxa uu dhacay sida tan waxaa u yeeraya alxaaji genaraal axmed shukri asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa oo salaanta islaamka ku salaamaya shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabweynaha ku nool sool sanaag iyo cayn halka kan waxaanu maanta markaanu shir qurba joogta aanu nahay aanu halkan ku shirnay ka soo jeeda gobolka cayn ama buuhoodle waxaanu isla garanay baaq nabadeed inaanu ka soo saarno shaqaaqadii ka dhacday degmada buuhoodle maalmahayna soo dhaafay shaqaaqadaas oo runtii warbajoogta dadka ka soo jeeda sool iyo sanaag iyo cayn gaar ahaan dadka ka soo jeeda degmada buuhoodle runtii ku reebtay tiiraanyo iyo cadho iyo murkutaallo xun taasoo runtii shaqaqadaas u dhexaysay hal qoys oo walaala ah oo meel ka soo wada jeeda shaqaqadaasoo abuurtay ama keentay dhibaato dad badanna ku dhintaan in badanna ku dhaawacanto taasuna runtii ay noqotay arrin ku dhacday si kadis ah oo lama filaan ah oo loo qaadashan waayo loo qaadan waayo marka annaka waa qurba joogta ka soo jeeda deegaankaas waxaanu soo jeedinaynaa bayaan ah in dadkaasu ay xakameeyaan falalkaas waxashnimadii ay ku kaleen inay xakameeyaan oo caqli kaga shaqaysiiyaan oo nabad ay ku soo dabaalaan magaalada iyo deegaanka oo dhanba dadkii ku dhintay shaqaaqada iyada ah iyo intii ku dhaawacantayba intii dhibatayna waxaan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan dadka reer buuhoodle gaar ahaanna qoysaskii ay ka baxeen inta dhaawaca ah waxaanu ilaahay uga baryeynaa in ilaahay u booga dhayo oo ay caafimaad ilaahay uu siiyo waxaanu kaloo uga digaynaa maamullada hareeraha ka jira maxaanku dhahay deegaanka ama buuhoodle in arrintaa iyada dhacday ay haba yaraatee soo faragelin ee ay u daayaan dadkaas ay khusayso oo runtii ku filan taariikh ahaanna ee lagu yaqaanay inay xallistaan howlaha caynkaas oo kale ee soo dhex mara waxa qura ay ka ka samayn karaan ay tahay inay wanaag iyo maxaanku dhahaaye sida hagaagsan ama wanaagsan ay ka galaanay dad badan oo ahla ah oo ka kala yimid deegaanada ayaa jira oo buuhooda usoo gurmaday ama shaqaaqadaas dhacday darteed usoo gurmaday aad baan ugu mahad celinaa dadka iyaga ah waa waajib lagu lahaa runtii oo ay guteen aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin waxaanuna rajaynaynaa inay ku guulaystaan sidii ay uga midhadhalin lahaayeen maxaanku dhahay nabadgelyada halkaa ay ka wadaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu ku bogaadinaynaa dhinacyada hawshaas galay ama shaqaqada ka qayb galay inay joojiyaan oo haddawaba joogsaday uuye ay adkeeyaan nabadda adkeeyaan oo ay deegaanka xasiloonidii lagu yiqiinay ku soo celiyaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dadka ka qayb qaadanaya hawsha iyada ah meel kasta ay joogaanba guda iyo dibadba dalka waana salaaman tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag kaasi wuxuu ahaa alxaaji genaraal axmed shukri haddana waxaan u yeedhayaa caaqil hindi maxamed aadan caws asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idin salaamayaa dhammaan soomaalida dhegaysan doonta codkayga meel kastay joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan sidaa uu sheegay sheekh axmed shukri oo iiga horreeyay hadalka waxaan baaq iyo tacsi u diraynaa shaqaaqadii ka dhacday dagaalka buuhoodle marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa dadka halkaa ku dhintay inuu naxariisto jannatu firdowse geeya ayaan ilaahay weydiinaynaa wixii ku dhaawacmayna ilaahay inuu boobadhado baan ilaahay weydiinaynaa waa waxaan ugu baaqaynaa ummadda degaankaas joogta reer buu hodle in ay nabadda nabadda iyaga ku nool iyada kuma noola inay nabadda ka shaqeeyaan waxa ay samaysay wax magaratadu in gacan adag lagu qabto laga hortago si isku mid ah arrintaas in loo fadhiga looga kaco oo gacanta lagu qabto ayaan ugu baaqaynaa waxaasina wixii dhacay waa dhaceen waa qadar ilaahay lama soo celin karo wax kastoo dhaca way dhaceen lama soo celin karayo waxaa dhacay inaan wax dambe ka daba dhicin wanaag mooyaane xumaani ka daba tegin ayaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo arrintaas xumaan kaga jirta inay faraha kala baxdo hadday tahay maamul iyo hadday tahay cid siyaasad kala wadata toonna inay arrintaa faraha kala baxdo baan ugu baaqaynaa in arrintaa faraha ay kala baxdo maamulada hareeraha waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaa faraha kala baxaan iyagana waxaan leenahay dadkaas walaalayaal hariye nin joogay waa waayo arag waad og tihiin degaamadiina dhibabka ka soo dhacay waxaad ogeydeen naasacaanood waxaad ogeydeen taleex waxaad ogeydeen dharkayn waxaan leenahay kuwaayo arka ku qudra qaata arrintaana cashar dee wixii hore haydin ahaadeen dhacay uma baahnidin marka w hadday waxa ta waxa haddaad cashar hore ka soo qaadato dee in casharkaas sidii uusan mar dambe waxaas kugu soo noqin inaad u diyaarad garowdaa wanaagsan waxaan leenahay arrintaasi wixii hore haynoogu filaato waayo aragnimo aynu ka qaadano waayo aragnimo aynu ka hortag samayno sidaynuga hortegi lahayd wixii dhici jiray inayna dhicin aynu ka hortagno waan leenahay arrintaana fadhiga ha looga kaco waxaan u ducaynaynaa ummadda islaamka ah ee ehelka ah ee ka dangaday waxaas ee u soo gurmaday baan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo miisaankiina xasanaadka maalin ay ka baahi badantihiin maanta ha idinku daro ilaahay subxaanahu watacaala saasaan leenahay danihiina ha soo dayacdeenna ilaahay waxaan idin weydiinaynaa inuu idin ururiyo oo idin xiftiyo danihiina baan ilaahay idin weydiinaynaa aada iyo aad baad umahadsan tihiin dadka soo gurmaday aada iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan kale oo baaqaygan uu ugu baaqayaa qurba joogta axmed garaad meel kastay joogto waxaan ugu baaqaynaa arrintaa in nabadeeda looga qayb qaato fadhigana looga kaco ciddii colaadeeda ka qayb qaadata ee lacag ku bixisa ee hadal ku bixisa ee gubaabo ku bixisa waanu abaarayna waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu leenahay ha kugu kooba adiga qofka dhaqaalihiisa ku bixiya arrintaa dhib inuu ka dhaco ilaahay subxaanahu watacaala dhibka arrinkaa kugu koobaanu leenahay qof kasta oo qurba jooga axmed garaada waxaanu ugu baaqaynaa arrintaa nabadgeliyada inuu fadhiga uga kaco u soo baxo mas-uuliyadda koobaad qofkii qabanayay uu noqdo taato mas-uuliyadda dhaqaalihiisa ku bixiyo baanu ugu baaqaynaa meel kastay joogaan iyo ummadda kale ee degaanka degaankaba ah ee beesha waxaan ugu baaqaynaa arrintaa in dhaqaalo iyo naf iyo maalba lagu bixiyo dadka gobolka cayn degan ee arrintaa isdhexgalkeeda iyo isu taagay wax ka qabashadeeda aad iyo aad bay umahadsan yihiin intii usoo gurmatay ilaahay subxaanahu watacaala iyo intii hore u joogtay wax ka qabatayba waan u mahad celinaynaa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay halkii aad ka wadeen ka wada ergooyinka yimid waxaan ka warhaynaa in ergooyinka yimid xitaa qaar dad ka dhintay baan ka warhaynaa waxaan leenahay waa lagu dhintaa laqlaqlada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dadkiinaad soo gurmaday ee ku dhintay u arka inaad ladkado walaalkin ku dhimateen ha u arkina xumaan laydinku sameeyey ha u arkina waa lagu dhintaa ladqabada waa lagu dhintaa dhexgalka arrintaas aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waa u tacsiyadaynaynaa ninkaa isaguna ladqabada ku dhintay aad baan ugu soo tacsiyadaynaynaa aad baan ugu tacsiyadaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto reerihiina samiri iyo imaana ka siiyo walaalayaal u arka ninkaas oo dadkiisii kala ceshanaya inuu u dhintay sidaa u dhintay idinkuna saa u arka aad iyo aad baad umahadsan tihiin aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa dadka nabadda ka shaqaynaya iyo dadka qaatay ee u dhega nuglaadee ku shaqaynayaba waan u mahad celinaynaa waxaan cambaaraynaynaa wixii falalkaa xunxun geystay iyo wuxuu ku shaqaynayaba waan cambaaraynaynaa aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa ha horayso ha dambayso wixii falalkaas ilaa bilow ilaa dhammaad wixii falkaa lug ku leh waan cambaaraynaynaa aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay waa arrin aan caqli saliima ku dhisnayn waa arrin aan garasho ku dhisnayn waxaan leenahay walaalayaal ha laga karo waxaa ha laga karo caqli xumada ha laga karo dhallinyarada waxaan ugu baaqaynaa waxa dhimanaya maalin walba waa iyaga waxa dhimanaya ee maalin walba laisku dilaya waa iyaga ma dhintaan dadka waaweyn ma dhintaan siyaasiyiintu waxa dhintaa waa idinka waxaan leenahay war nimanyahow dhallinyaroy war fakera oo caqli yeesha maxaad ku dhimanaysaan isweydiiya maxaad walaalkaa ku dilaysaa isweydiiya walaalayaal waxaan leenahay niman ragga dhallinyarada war fakar oo caqli yeesho maxaad wax ku dilaysaa maxaadse ku dhimanaysaa war bal isweydiiya maxaad ku falaysaa nin walaalkii dilay maxaad ku falay nin walaalkii dilay oo walaalkii dilay maxaad ku falay waxaan leenahay ninka nin walaalkii dilay dabada marsanaya ee qarsanaya ee u hiilinaya war caqli ma jiro oo caqli kaasi maaha war waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo war caqligu ha shaqeeyaan leenahay aad iyo aad baan idiin salaamaya waad mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag kaasi wuxuu ahaa caaqil hindi maxamed aadan caws haatana mayga waxaan ugu yeedhayaa axmed yuusuf gurey بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan halkan maanta ka sii deynaynaa baaq nabadeed oo aanu ugu baaqayno dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee si walba wax u ah in ilaahay nabadda tuso lagana shaqeeyo sidii arrinkaa dhacay ee foosha xun leh loo xakamayn lahaa loogana joogsan lahaa qadar baa dhacay intii dhimatay waxaanu leenahay ilaahay naxariistiisana firdowsa allah ka waraabiyo inta dhaawacantayna waxaanu leenahay ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdega ha siiyo hadalkii waxaa yidhi raggii iga horreeyey waxaan ku daraa un waa xoojin weeye waxaana runtii aad iyo aad iyo aada u cambaaraynaynaa shaydaankaa iyo ibtiladaa iyo raggaa foosha sida foosha xun leh ummadda dhibka ugu geystay dhinac walba ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in dhibkooda iyo sharkooda halkaa uu noogu ekeeyo cuqaasha ningarboodka iyo waxgaradkuba waxgaradkana waxaanu ka doonaynaa runtii inay ka shaqeeyaan maslaxada iyo nabadgelyada ehelka iyo deegaankaba waxaan hadalkaygii ku soo gebagabaynayaa qurba joog iyo guda joogba ilmaadeerayaalow waxani waa adduunyo waa laga tegayaa si nin walba qof baa laysku sababayaa waa laysku keen sababayaa ee ilaahay ilaahay talada saxaa caqligeenna inuu caqliga saliimka ayna geliyo oo aynu danteenna iyo walaalnimadeenna iyo ehelnimadeenna iyo aakhiradeenna iyo adduunyadeennaba aynu ka fikiro dadka xumaantaba wadana ilaahay ilaahay baanu horta u baryaynaa in caqligood iyo taladooda sugo garansiiyo in ay habboon tahay inay xumaanta joojiyaan wax allaaliya wixii kale intaa dhibku uu gaadhay mooyaane inteena kale waxaa waajib muqadasa inagu ah in aynu ka shaqayno nabadda in aynu isu sabiro si gaara waxaan ugu sii ducaynaynaa runtii oo aan aaminsanahayba in ilaahay jannadii geynayo biidnillaahi ilgariine ergeydii ergeygii ku dhintay isagoo walaaladii heshiiskeeda ka shaqaynaya meel khayr luuna aaday ee ilaahay ilaahay isagana naxariis janno firdowse ha geeyo waa badiyey hadalkee waxa weeyaan undulucdu waxa weeye war waa waa waa waa waa kugu dhimay oo kaa dhimay war ha laysu sabro oo ha laysu dulqaato oo arrinka halkaa ha lagu xakameeyo oo aakhiradeenna aan aan aan saxanno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inaga saaro wixii iblays iblays iyo shaydaan ummadda ku dhex jira in ilaahay ka qabto wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hagaagkaasi waxa uu ahaa axmed yuusuf guray haddana waxaan ugu yeerayaa mikrofoonka shucayb maxamed ducaale qambi asalaamu calaykum waa macsan tahay walaal walaal halkan waxaa ka dhacay maanta shir shirkaana wuxuu ahaa beesha ahmed garaad joogta qurbaha gaar ahaan maraykanka baaqan baan doonaya inaan u dirno intayadii isla reerkayga ah ee gudaha joogtay baan baaqan u diraynaa oo arrin dhiba uu ka dhacay waxaanu u sheegaynaan leenahay war wixii dhacay way dhaceen wixii dhintayna way dhinteen soona noqon maayaan way dhinteen wax kasta adduunka la sameeyo wax soo celin karaa ma jiraan qadar bayna ahayd qadarta ilaahayna in lagu samro waa wax wanaagsan waxaan leenahay in saa lagu samro anaguna dhexdeeda saasaanu ka go-aansanay idinkuna inaa saas kalaad u go-aansantaan wixii dhacay way dhaceen waana idinku mahad celinayaa idinka iyo dadka idinla degan ee herbuhoodlaba wixii dambe sidaad uga shaqayseen aad baad ugu mahadsan tihiin waxaan idinku bogaadinaynaa inaad halkaa kasii wadaan wax dambena aanay intaa kasoo noqonin waxaan kale oo aan kacsi u dirayaa intii dhimatay iyo ehelkoodiiba ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo ehelkiina samri baan allaha ka siiyo waxaan kale oo aan ku darayaa dhaqan baa jira soomaalidu berkstogtaa iska mid tahay dhibku wuxuu wanaagsan yahay markuu yar yahay in la qabto wuxuu dhaqan oo jirta oo aan baryahan aragnay in dhibku markuu yar yahay hal qof uu dhinto ama laba dhibato inaan talada la helin oo aan la heshiin marka boqol iyo laba boqol dhibato haddaba hadda aan heshiino waa waxun weeye khasaaraha un baa kordhaya wax faa'ido kasoo kordhaya ma jiraan marka meel fiican bay hadda aada maraysaan ilahay ha idinku garab galo inaad bartaa kasii wadaan wax dambana aanay dhicin waxaan kale oo aan tacsi u dirayaa ergeygii ku dhintay noo yimi dadka inuu maslaxadiisa ka shaqeeyo doonayay waxaan leeyahay ilahay ha u naxariisto ehelkiisiina ilahay samri imana ka siiyo wanaag buu waday khayr buu waday ilahay jannada ha geeyo intiina meesha joogtaan dee arrintaa iyo intii noo timiyo meelka nooga timina dee aad baan ugu mahad celinaynaa idinkana aad baan ugu mahad ilahay khayr ha idin siiyo danahiguna waxaa weeye war waxaas way dhaceen mana soo noqonayaan dhalinyarada meesha joogta ee isku ehelkaana inaanay mar dambe waxaasoo kale aanay ka dhicin imikana intooda hadhayna aanay mar dambe isku dilin waxaasoo kale ayna wanaagga iyo sharafta iyo wada noolaanshaha ay si yihiin waxay siyiin ba ay gartaan intaana arrintaa lagu dhameeyo aadna waa idin wasalaamaya kulligiin dadkan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hagaag kaasi wuxuu ahaa shucayb maxamed cabdullaahi qambi haddana waxaan maaga ugu yeerayaa maxamed cabdi baashe oo ku magaca dheer khaalid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen wuu ku salaamaya xuseen fiin iyo inta islaamkaana dhegaysanaysaba awalan inaa lilahi wa inaa liraajicuun waxaan ka tacsideynayaa dadkii dhintay oo ugu dambeeyey ergigii ka yimi wilwid ninkii dhintay ugu dambeeyey sheekh daahir ilaahay subxaana watacaala waxaa ka baryayaa jannatu aclaa inuu geeyo jannatu firdowsa gacanka xaqdaran baa dishay khayr buuna ku dhintay maslaxad buu ku dhintay samafal buu ku dhintay ilaahay jannadii ha geeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegaynaa ilaahay subxaana watacaala samri imaan ha ka siiyo waxaanan u sheegayaa walaalahaygaa soo ergada iyo intii dhimatayba naf walbana waktiga ilaahay u qoray dhimanaysa laa yataqadimu walaa yataakhiru maslaxada iyo halkaa inuu ku dhintaa ilaahay ugu talagalay khayr buu yimi wanaag buu yimi islaax buu yimi laakiin tiisii baa dhammaatay sidii walaalihii iga horreeyay ay sheegeen waxaan ka codsanayaa heer buu hoodle iyo gaar ahaan beeshaa dhibaatadu ka dhex dhacday in dhibaatadu inta aad ku ekaato waxaan u mahad celinayaa adoo kale
sida ergidaas ninku ka dhintay iyo ergooyinka kale ee beesha dhulbaante iyo kuwa buuhooda deganbaba ay usoo gurmadeen ay isu soo xilqaameen ilaahay subxaana watacaala dembigooda ha dhaafo waan uga mahad celinaynaa waxaan kaloo codsanayaa dadka beesha kasoo jeeda dhibka ka dhex dhacay inuu dhibka intaa ku ekaado ilaahayna kaga ekeeyo innaguna aynu wanaagga ka talino waxaynu ku hadlayno ficilan iyo dhaqaale iyo wax kastaba ina wanaagga un ay naga noqotay inu xumaan gelin qofkii ka hadlaya inuu wanaag kaga hadlo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي بقى سبحانه وتعالى أماني قفك قولك في عنك هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري فليقول خيرا أو لا يصمت ما واحد في عنك هذا أما أم عنك أتصنع يا قفكسته أول شيء باشا إيوه dadka deegaanka heer bohooda iyo dadka usoo gurmadaba inay wanaag kaga qayb galaan qofkii beesha ana ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa ee xumaan kaga qayb gala ee qowl wanaagsan kaga qayb geli waaya ee wanaag iyo isu samrir iyo isu soo dhaweyn kaga qayb geli waaya inay calaamad isu calaamad alla kasoo saaro taasaanu ilahay weydiisanayna waa habaanayna qofkii xumaan ficil iyo lacag iyo hadal adag iyo midnaba kaga qayb gala waxaanu leenahay gacan adag allaha kugu qabto dadka reer buuhoodnana dhammaantood iyo dadkii dhibku dhex marayba waxaanu leenahay waxaan iyo wax ka badan baa idin soo mari jiray inaad waxaan halkaa ku ekaato aad ku xakamaysaan qabataan wiilashan yaryar nabad baa naas laluuga leh in nabadgelyada aad ka shaqaysaan nabadgelyada aada garataan abaar baad kasoo doogteen xoolihii iyo dhib waa idinka dhammaadeen dhibaatada taagan waad ogtihiin dhibaatada iyo dhibaato kale coladeed kuma darsan kartaan caqligu ha taliyo aqoontu ha taliso maskaxdu ha taliso war hallay dadka kan dabkan baxaya ee maalin walba dhacaya iyo macnala-aantan sida adhigii bahal cunay dadkan loo dilayo war hala joojaanu leenaha war hala joojiyo qofku wuu dhimanayaa oo waktigiisa qofna dhaafi maayo laakina macno darada dilkan macno la-aanta ah ee axmaqnimada ah ee macno uun u socdo iyo macno uu dadkana ku dhimanayaan la garanahay hala joojo ha laga hortagaanu leenahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu dhibka intaa ku kaga ekeeya dadka ilaahayna waxaanu ka baryaynaa subxaana watacaala inuu bogooda barcad isu mariyo ayaanu ilaahay u weydiinaynaa dhibkaana halkaa ha ku ekaado dadka soo gurmadayna sidii rag walaalihii hore u yidhaahdeen markii horena aanan idhi waan u mahad celinaynaa ilaah baa mahad leh waad ku mahadsantiin baanu leenahay kuna samra oo dhibka idin soo gaadhay ku dulqaata walaalaha ugu soo horreeyey daawuc iyo dhimashaduba gaadheen waxaanu leenahay ku samra ilaahay subxaana watacaala ayaa jannatu aclaa gelinaya kuwa nabadgelyada iyo waxaad doonayseen iyo waxaad himiladaad lahaydeen ayaana dhibka iyo dhimashada keentay marka iyagana ku samraan walaalayaalow noo samra waxaan kusoo ururinayaa xusenow waan mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay gacmaha iyo elkaha iyo lugahaba isugu geya dhibkaasi halkaayuuna dhaafi dad ooqaashii tihiin dad waxgaradkii tihiin haddaad ninkarboodkii tihiin waxaan kale oo ku darayaa maamulada geesaha iyo qof kasta oo dana khaasan oo n g o ku doonaya meesha tan waxaanu leenahay faraha ka fogaadeen arrinta ha ka fogaadeen ha ka fogaadeen baanu leenahay dadka degaankii joogana ee dalkii joogana ee gobolka cayn joogana waxaanu leenahay iska ilaaliya gacan shisheeye iska ilaaliya gacan saddexaad yaan la idiin soo waad garanaysaan wixii ka dhacay dalkayn iyo waad garanaysaan wixii hore dadkan usoo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka muuminka god laba jeer laguma wada qaniino waad garanaysaan taleex waad garanaysaan meesha la yidhaahdo dhuma iyo wixii ka dhacay iyo dharkayn waxaad dadka geerida intaa la idinoo keentay waa gacmo inagu jira iyo maamulay ahaayeen taas baanu ka dardaarmayna inaad ka feejignaataan wixii kale ee wanaag iyo sulux iyo maslaxa nooga yimaadana wajasaaka allahu khayran baanu leenahay waa soo dhaweynaynaa laakiin wax siyaasada innaba wax laga fogaadaanu leenahay oo labadaa maamul ugu horeeyaan iyana gacan ina la soo gelin waana ku salaamaya xuseenow aad iyo aad baan umahadsan tahay waana ku hadlaynaa afkii beesha oo maanta shirka dhacay north america assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان أنغنا إلهي وقبريان أنغو عقاقا إن إلهي قبوجيو شقاقادا أن لو ميلدين سيدا كدس كاوغد علي عاصمة قبل كعين بوهول